Bulshada deegaanka saddex xigle ee gobolka Mudug ayaa bilaabay dhismaha masjidka ee deegaankaasi oo dhowaan dumay. Munaasabadda lagu daahfurayay dhismaha masjidka waxaa ka qayb galay maamulka deegaanka, culummada iyo bulshada deegaanka saddex xigle. Qaar ka mid ah culummada gacanta ku haya dhismaha masjidka iyo maamulka deegaanka saddex xigle ayaa ka codsaday bulshada Soomaaliyeed in laga qayb qaato dhismaha masjidka.
waxaa marka la rabaa dadka walaalaha oo muxsiniinta ah ee muuminiinta ah oo ilaahay u waxsiiyey meeshaan waxaa laga rabaa beyd ilaahay guri ilaahay baa laga rabaa wax wax la gashado oo maaragtay xoolahaaga lagu bixiyana waxaa ugu fadli badan ilaahay gurigiisa ayaa ugu fadli badan qofkana waxaa anfacaya waa waxa aakhiro waxa adduunyo waa laga tegahaya hadday baaba'ayaan adduunya hadday baaba'aysaa waxa rasmiga ee qofka u baaqi noqonaya waa aakhiradiisa mudduu soo dhisnaa wuxuu ahaa muxuu ahaa jiingad iyo wax saasa maanta waxaa laga dhigahayaa shub waa ogtihiin marka shubku qiimaha uu leeyahay kolley qor- intuu qarni gaarahayo intuu gaarahayo waa ogtihiin khasnadii marka maanta masaajka shubka aa ku ridataa bacda mamaadkaaga dhimashadaada ka bacdi intaasoo boqolaal sano Ee, asbaabta keentay masaajidka hadda in ee, dib u habeyn lagu sameeyana culummada ka warrameen muddo dheero uu dhisnaa isagoo ciriiri noqday isagoon dumarku boos ku lahayn intaa waxaa wehelisa dhulkii oo biideg noqday qolo walba say gurigeeda usoo dhisanaysay oo usoo dhisanaysay halkan waxay noqotay inay inay noqoto meeshii biyuu isugu imaanayeen oo markii roob xoog la uu da'o masaajidkii meel loo soo maro la weynayo masaajidkii meel walba biyo ka xirayaan sidaa awgeed baa waxaa lagu talagalay masaajidka in dib u habeyn lagu sameeyo weliba shub laga dhigo qiimaha masaajidka eh, hadda waxaa la hayaa waa himilo weyn ilaa boqol kun lacag gaaraysa baa lagu himileeyey inuu wax ka dhinmaana suuro in wax ku darsamaana suuro oo ilaa boqol iyo labaatan boqol iyo toban uu noqdo laakiin eh, eh, lambarka saxda ah ugu dambeeya markii masaajidka eh, eh, fundiyaashu ay qiimeeyaan buu soo baxayaa konton sano oo masaajidka u dhisnaa taqriiban waxaa la dayactiray saddex goor Een, haatanna waxaa la istusay haddii maanta la yidhaahdo ha laga dhigo sidii hore ha lagu celiyo inaysan waxba soo kordhayn oo shan iyo toban sano toban sano kabacdi haddana loo baahnaanahay markaa in la dayactiro waxaan marka masaajidka ballan qaadayna haddii ilaah yidhaahdo naftu intay nagu jirto qorshahan aan wadno inaanu ka yeelna mid guulaysta annagoo in ku tashanayna idinka mu'min Dhismaha masjidkan ayaa muhiim u ah bulshada deegaanka saddex xigle ee gobolka Mudug maadaama ay ku cibaadeysan jireen.